alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin intaynaan dersiga bilaabin hal su-aala oo xalay lasoo qoray su-aashaas waxay leedahay qofku ragcadda u dambeysa salaada hadduu sujuud ka mida uu ka tago kadibna uu xusuusto markuu salaada ka baxay muxuu samaynayaa macnaa miyuu ku soo celinayaa salaaddii oo dhan ma ragcaddaasuu ku soo celinayaa ma sujuuddii unbuu la imanayaa maadaama ragcadda u dambeysa ay ka mid ahayd jawaabta waxay tahay cinda shaaficiya laba xaaladood buu yeelanaya in wakti dheer uu ka soo wareegay markii salaada uu ka baxay iyadoo wakti dheer uu ka soo wareegay curfi ahaan ayuu xusuustay in salaadiisa ay sujuudi ka maqan tahay salaaddii oo dhan buu ku soo celinaya marka markaa waktiga dheer uu ka soo wareegay wakti dheer iyadoo aanu ka soo wareegin ayuu xusuustay in ragcaddii u dambeysay sujuuda ay ka maqan tahay salaada ku soo celin maayo ragcaddana ku soo celin maayo sujuuddii iyo intii ka dambeysay ayuunbuu la imanayaa oo wuxuu ka dhigan yahay qof aan salaaddii ka bixin ila salaamo naqsigiisu sahwi buu u dhacay oo wuxuu islahaa salaaddu way kuu dhan tahay salaadiina uma dhama markaa takbiirat lixraam cusub lama imanayo sujuuddii unbuu gelayaa oo salaad cusub oo hadda xidhanayaa ma jirto ila qofku hadduu sahwan u salaamo naqsado salaaddii kamuu bixin weli salaad buu ku jiraa marka markuu halkii kasii wadayo hadduu ragcad ilaabo hadduu laba ilaabo takbiirat lixraam la iman maayo oo salaad xidhan maayo maadaama uu salaad ku jiro markaa sujuuddii unbuu bilaabayaa intii ka dambeysana wuu la imanayaa markaasi ayuu salaamo naqsigii saxdaha la imanaya ila ka hore sahwan buu uga dhacayoo salaaddii oon dhammaan ayuu salaamo naqsaday qaala raximah اllahu tacaala faslu suuraة اlqudwati tiscu tasixu fii khamsi fasalkan wuxuu kaga hadlayaa axkaamtii imaam ku xidhashada wax ka mid a wuxuu markaa leeyahay suurooyinka ka suurtooba inuu qof qofku qof salaad ku xidho sagaalkaa midkoodun bay noqonaysaa mid tobnaad oo suurtoodaa ma jirto suuraة اlqudwati ku xidhashada suuradeedu tiscun ee tiscu suwarin waa sagaal suuro sagaal xaaladood sagaalkaasi markaa siduu kitaabku waynoo sheegi doonaa laba ay u qeybsamayaan qismun oo tasixu fiihi اlqudwa qeybta koowaad oo ah isku xidhasho ansaxaysa wa qismun oo tabطulu bihi fiihi alqudwa iyo qeybta labaad oo ah isku xidhasho aan ansaxahayn qeybta markaa isku xidhashada ee ansaxaysaa waa maa kaana alimaamu fiihi mila almaamuum oo haddii imaamkiiyo maamuumku ay isku mid yihiin aw akmala yaqiinan ama imaamku uu ka dhamaystiran yahay uu ka sarreeyo maamuumka qeybta aan ansaxahaynina wma kaana alimaamu fiihi anqasa min almaamuum waata imaamku uu ka hooseeyo uu ka darajo hooseeyo maamuumka yaqiinan aw ixtimaalan si lahubuu uga hooseeyaa oo dee tusaale ahaan imaamkii waa ruux dumara maamuumkiina waa nin yaqiinan buu uga hooseeya walaysa dakaru kaluntha aw ixtimaalan ama inuu ka hooseeyaa suurtowda oo nin baa wuxuu ku xidhay mid labeeba oo raganimo iyo dumarnimo midnaba aan ku caddaan de waxaa dhici karta inuu ruux dumara yahay sooma marka way suurtowdaa inuu xaaladda imaamku maamuumka ka hooseeyo marka afar baa shan bay budwada iyo isku xidhashada ku ansaxaysaa afarna ku ansixi mayso tasixu way ansaxaysaa buu ihi alqudwatu isku xidhashadii fii khamsin shan xaaladood ama suuradood qudwatu rajulin birajulin tasixu waxaa ansaxaysaa qudwatu rajulin nin xidhashadii birajulin nin uu ku xidho oo hadduu nin nin ku xidho isku xidhashadoodu marka la eego xaaladda imaamka iyo maamuumka dee waa siman yihiinoo way ansaxaysaa oo alimaamu milulmaamuumi weeye waa nin iyo nin wa qudwatu mra'atin wa tasixu way ansaxaysaa qudwatu mra'atin gabadh ku xidhashadeed birajulin nin ay ku xidhato waayo dee ninku waa ka sarreeyaa gabadha oo alimaamu huna akmalu yaqiina min almaamuum imaamkii waa maamuumkii ka dhammaystiran oo nina wa tasixu way ansaxaysaa qudwatu khunha mid labeeba ku xidhashadii birajulin ninuu ku xidho waayo laba midkoodubuu noqon karaa labeebkaasi soo maa inuu nin yahay de marka waa nin nin ku xidhay un iyo inuu gabadh yahay ila hadda inooma kala caddee markaana de waa gabadh nin ku xidhatay siduu u dhacaba koryo hoosba u baasa wa tasixu way ansaxaysaa qudwatu mra'atin gabadh xidhashadeed bikunha ay ku xidhatay mid labeeba oo raganimo iyo dumarnimo midnaba aan ku caddayn hadday gabadhi labeeb ku xidhato way ansaxaysaa isku xidhashadaas waayo dee laba midkoodunbuu labeebkaasi noqon kara inuu nin yahay marka ay noqoto gabadh nin ku xidhatay iyo inuu gabadh yahayo dee gabadh gabadh ku xidhatay uu noqdo marka wa tasixu way ansaxaysaa qudwatu mra'atin gabadh xidhashadeed bimra'atin gabadh kale ay ku xidhato oo dee waa siman yihiin labadaas wa tabtulu way buraysaa ee alqudwatu isku xidhashadii fii arbacin afar suuradood dhexdood way buraysaa afartaa suuradood imaamkii baa markaa maamuumka ka hooseeya si la hubo ama si suurtoodoo dhici karta qudwatu rajulin baa buraysa nin xidhashadii bimra'atin gabadhu ku xidho oo gabadhi nin ma tukin karto laa yuflixu qowmun wallow amrahum imra'a buuri rasuulku alayh isalatu asalaam liibaani maayaan oo guulaysan maayaan qowm taladooda u dhiibay ruux dumar ah bukhaari baa saxiixiisa ku wariyey dee waa talo qiimo badan tukinta salaaduna imaamada salaadu waa hogaaminta labaad wey hogaaminta koobaad waa taa madaxweynaha hogaaminta labaad fi lislaam waa taa salaada oo imaamku dadka ku hogaaminayo taa alimaamat lcudmaa baa la idhahdaa madaxtinimada weyn hogaaminta weyn tanna alimaamatu suqraa baa la idhahdaayo hogaaminta yar weeye wa tabtulu way buraysaa qudwatu rajulu nin xidhashadii bikhunha uu ku xidho waayo halkan inuu imaamku oo khunhaha ay labeebkahay maamuumka uu ka sarreeyaa suurtowda dee nin buu wuxuu noqon karaa waxaan u jeedaa inuu ka hooseeyo inuu imaamkii ka hooseeyo maamuumka ayaa suurtowda ila gabadh buu noqon karaa labeebku soo ma marka maxaa ka soo baxaysa meesha nin gabadh ku xidhay baa kasoo baxaysa taasina sayn hore u aragnay ansixi mayso waqudwatu khunha watabtulu way buraysaa qudwatu khunha mid labeeba xidhashadi bimra'atin ruux dumara u ku xidho oo waxaa suurtowda dee inuu nin yahay markaa nin hadduu gabadh ku xidhana may ansaxayn watabtulu way buraysaa qudwatu khunha mid labeeba xidhashadii bikhunha mid kaloo labeeba uu ku xidho waxaa suurtowda ka maamuumka ahi inuu nin yahay ka imaamka ahina inuu yahay ruux dumara taasaa suurtooda waa ixtimaal inuu noqdo imaamku mid ka darajo hooseeya maamuumka ayaa suurtooda waa ixtimaalkeenu sheegayna marka meesha hadday isugu yimaadaan dad labeebiye ah oo mushkiliin ah oo raganimo iyo dumarnimo midnaba aan ku caddaan istukin maayaan mid waliba goonidiisu u tukinaya waayo kii horgalaabo dee waxaa dhici karta inuu inuu dumar yahay kuwan daba taaganna dee ay rag yihiin ama qaarkood ugu yaraan ay rag yihiin dumarna rag ma tukin karaan faslun shuruuطu jamci taqdiimi arbaca fasalkan wuxuu kaga hadlayaa labada salaadood ee la jamcinayo bimacnaa midkood waktigeeda laysugu geynayo weliba ta hore waktigeeda laysugu geynayo oo haddii labada salaadood ta hore waktigeeda laysugu geeyo oo casarkii waktiga duhurka la tukado ama cishaagii waktiga maqribka la tukado waa jamcu taqdiim baa la dhahdaa waa jamac horumarin ama horu dhigisa ay ku jirto dee salaad baa lasoo hormariyey waktigeedii laga soo hormariyey haddii labada salaadood tii horeysay ta dambe waktigeeda loo riixana jamcu taakhiir baa la idhahdaa tii horeysay baa markaa dib loo dhigay markaa jamcu taqdiimku shuruud buu leeyihi in labada salaadood ta hore waktigeeda la ysugu keenaa oo casarkii duhurka lala tukadaa ama cishaa'igii maqhribka in lala tukadaa shuruud bay leedahay labada salaadood kuwo la gaabinaya ha noqdaan ama ha noqdaan kuwo la dhammaystirayo الشharط الأول maعnaa arrimahan maxay shuruud u yihin inuu jamcu taqdiimku banaanaado oo haddii iyaga la waayo jamcu taqdiimkii ma banaanaanayo mana ansaxayo الsharط الأول shardiga koobaad albadaءaةu waa bilaabis bilأulى ta hore lagu bilaabo waayo dee ta hora waktiga iska leh ta labaadna iyaday raacsan tahay والtaabicu laa yakunu matbuuca shayga markaa la isagu cid raacsani ee daba socdaa mid matbuuco la raacaya ma noqon karo oo iminka dee casarka haddii waktiga duhurka la tukanayo casarkaa taabica dee duhurkii raacsan marka haddii casarkii la horeysiye waxay noqonaysaa kii taabica ahaa ee isagu wax raacsanaa matbuuc mid isaga la raacsanya in laga dhigay maqribkii cishaagana waa saas oo kale hadduu markaa isagoo duhur iyo casar jamcinaya jamcu taqdiim uu casarka hor tukado tukashada uu casarka tukaday haddii uu garanayo inaanay u banaanayn uu u camdiyo maba ansaxaysaba salaadba noqon maysaba haddii uu jahli u geeyo ama ilow u geeyo ilow owgii u horeysiiyo tii dambeysay salaadiisu sunno ahaan bay ugu xidhmaysaa ee casarkii noqon mayso ayib marka maxay noqonaysaa duhurkii dee isaga waa kan tukadee inuu casarkii xagga dambe mariyo duhurka isaga kusoo celin maayo casarkii uu horeysiiyey unbuu kusoo celinaya saasoo kale hadduu cishaayiga horeysiiyey maqribkiina dambeysiiyey maqribkii isagu waa u saxanyi laakiin horeysiinta cishaayigaa khalad ee cishaayiga unbuu mar kale kusoo celinaya wathani shardiga labaad jamcu taqdiimku le waa niyat ljamci waa jamac niyeysigii fiiha ay fi lula labada salaadood ta hore dhexdeeda la niyeysto haddaad duhur iyo casar jamcinayso intaanad duhurka ka bixin waa inaad niyeysato inaad casarna raacinayso haddaad maqrib iyo cishaayi jamcinaysana intaanad maqribka ka bixin waa inaad niyeysato inaad cishaayigana raacinayso salaada dhexdeeda un takbiirat lixraamka la niyeyso xataa markaad salaamo naqsanayso haddaad raaciso salaamo naqsiga laftiisa niyeysi aad niyeysatay inaad jamcinaysa labada salaadood kugu filan oo niyadani maxay faaideyneysaa waxay faaideyneysaa jamcu taqdiimkii shareecadu ogolayd iyo kaanay ogolayn ayay kala saareysaa marka macnaheedu waa maxay haddaad salaaddii hore dhamayso oo aad ka wada faaruqdo adoo niyeysa inaad takala raacinaysa ma raacin kartid waktigeeda la sug bay noqonaysaa cinda shaaficiya waa sidaa culimo khilaafsanna waa jiraan oo leh arintan jamcintu waa fududayn iyo rukso marka haddii shuruudaheeda la adkeeyo dee dadkii wixii ilaahay u fududeeyey u ruksayey in lagu adkeeyey bay noqonaysaa wthaalidu shardiga saddexaad almuwaalaatu waa xidhiidhin iyo isku dabaqabasho beynahumaa labada salaadood la ysku dul qabto beynahumaa ay beyna ficl اlula wاthaaniya salaada hore tukashadeeda iyo salaada labaad tukashadeedu waa inay isku xigaan oo wakti curfi ahaan dheer waa ina loo dhaxaysin oo laba ragcadood oo sida ugu fudud loo tukaday qadar wakti oo lagu tukan karo waa inaan loo dhaxaysin xataa haddii wakti loo dhaxaysiinayo waktiga loo dhaxaysiinayo waa inuu ka yar yahay qadar waktiga oo laba ragcadood oo sida ugu fudud loo tukaday lagu tukan karo marka waa loo dhaxaysin karaa weysaysi oo kale intuu tii hore tukadu weyse jabay uu weysaysanaya tii labaadna uu ku xigsiye dhib male iyo gebagabaysi iyo aadaan iyo iqaamo iyo waa u dhaxaysiin karaa wthaalidu shardiga saddexaadee jamcu taqdiimku leeyihi dawaamulcudri weeye waa in cudurdaarkii labada salaadood loo jamcinayey waa inuu jiro oo laba sababood baa markaa dee salaadaha loo jamciya cinda shaaficiya sababta koobaad waa safar sababta labaadna waa almatar waa roobka shuruud baanu leeyahay in labada salaadood roob loo jamciyaa marka cudurdaarki waa inuu jiro cudurdaarkii qofka u baneeyey la salaad walba waktigeeda in la tukadahayd soo maa cudurdaarkii u baneeyey inuu labadan salaadood jamciyaa weli mid taagan waa inuu yihi iyadoon la tukan weli tii labaad haddii cudurdaarkiiba meesha uu ka baxo dee jamci banaanaan maayo wamaa ubiixa licudrin zaala bizawaalihi waxa cudurdaar awgii loo baneeyaa cudurdaarkii markuu meesha ka baxo isna meesha waa ka baxaya banaanaan maayo marka waa inuu cudurdaarki jiro ilaa talabaad salaada labaad ilaa uu xidhanayo hadduu safar ahaa waa inuu safarkii ku jiro ilaa talabaad uu xidhanayo ta koobaad markuu xidhanayo se shardi maaha inuu safar ku jiro ta koobaad markuu xidhanayey safar mu ahayno markabkoo dekeda ku xidhan buu ayuu ku dul xidhay isagoo tii labaad waxa weeyaan ku jira ayuu la dhaqaaqay markabkii musaafir buu noqday soo maa marka ta labaad markuu xidhanaya ayuunbay shardi tahay in cudurdaarkii oo safarkii uu qaa'im yahay oo uu jiro waay halkaa roobkaa safarka ka adag roobka waxay idhahdaan waxaa laba salaadood roob awgii loo jamcin karaa ta hore marka la xidhanayo horta roobku waa inuu daayo haddii salaada hore la xidho iyadoo roobba aanu daahayn lama jamcin kara yidhahdaan salaada koobaad marka laga baxana waa inuu roobku daayo ta labaad marka la xidhanayana waa inuu daayo inta labada salaadood udhaxaysana waa inuu daayo waa shuruud adag weeye intaa wixii ka soo hadha hadduu goo wax dhiba ma laha faslun shuruuطu jamci taakhiiri inaani jamcu taakhiirka shuruuddiisu waa laba buuhi jamcu taakhiirku waa sidii aynu hore u sheegnayo waa labada salaadood ta hore in dib loo riixo ta dambe wakhtigeeda lagu riixo oo duhurkii iyo casarka lala tukado maqribkiina cishaayiga lala tukado waa jamcu taakhiir isaguna shuruud buu leeyahay jamcu taakhiirkana waxaa baneeya uun safarka oo roobku wuxuu baneeya jamcu taqdiim in salaaddii wakhtigeeda laga soo hormariyo ta hore lala tukado laakiin jamcu taakhiir ma baneeyo ma odhan kartid niyo wakhtigii maqribka roob baa da-aya maqribkaynu dib u dhigaynaayo cishaayiga la tukanayna ama wakhtigii duhurka roob baa da-aya duhurkaynu dib u dhigaynaayo casar baynu la tukanayna waayo maxaa dhici kara ila roobka adiguma maamushide wakhtigan casarka ama maqribka ama cishaayiga inaan roobo jirin dee shardiguna muxuu ahaa shardigu wuxuu ahaa inuu roobku jiro markaa salaada hore la xidhanayo salaada hore marka laga salaamo naqsanayo ta labaad marka la xidhanayo labada salaadood inta udhaxaysa wahaakada marka jamcu taakhiiri liajli اlmaطri laa yajuusu bixaalin in salaad dib loo dhigo roob awgiina dib loogu dhigaa sinaba ma banaana iyadu safar awgii baa dib loogu dhigi karaa roobku wuxuu baneeyaa jamcu taqdiimka salaadii casar waktiga duhurka la tukado ama salaaddii waxa weeyaan cishaay waktiga maqribka in la tukado roobkuna waa roobkee roob weyn noqo shardi maaha mar hadduu qofka marada ka qoynayo waa loo jamcin karaa inuu daad iyo waxaa sameeyaa shardi maaha laakiin shuruud adagoo kale ku xidhaana waxay idhahdaan qofka waxaa jamcaasi u banaayay qofka gurigiisu masaajidka ka fog yahay ee dhib ay ku tahay dee inuu masaajidkii mar kale uu ku noqdo hadduu masaajidka u dhow yahay ama meel heego oo hadhaysan oo hadoodilan uu sii hoos marayo oo roobba isaga aana is arkahayn uma bannaano yidhaahdaan inuu roob awgii salaadaha u jamciyo wathani shardiga waay alawalu shardiga koobaad jamcu taakhiirku leeyahy niyatu taakhiiri dib u dhigis niyeysigeed weeye waxaa la niyeysta qad baqiya uu hadhay min wakti اlأulى salaada hore waktigeeda uu ka hadhay maa wakti yasacuhaa ku filan oo iyadoo dhan qaadaya haddaad doonaysa duhurka inaad casar u riixdo waktiga duhurku intaanu bixin ee waktigii duhurka uu ka harsay wakti aad duhur ku tukan kartaa waa inaad niyeysato inaad duhurka dib u dhigayso ee intaad salaaddii iska dayso un qun yar oo waktigeed uu sidaa ku baxo ma odhan kartid waan taakhirinaya dib baan u dhigaya waayo laba arrimood midkood waa laga maarmaan inaad salaadda waktigeedii tukato iyo inaad niyeysatay inaad salaadan dib u dhigto oo ta ka dambaysa aada la tukato laakiin labadii midnaba lamaad iman salaaddii waktigeedii maad tukan dib u dhigisna maad niyeysan maxaa idinkala soocaya adiga iyo qofka salaadda waktigeeda ogaan uga saaraya cudurdaarlaan ka saaray wax idinkala soocaya ma jira niyadaasa markaa idinkala sooci lahayd niyadiina waadaa ka tegey wathani shardiga labada jamcu taakhiirku leeyahy dawaam lcuduri cudurdaarka waa inuu baaqi ahaado ilaa tamaami athaaniyati ilaa salaada labaad ay dhammaanayso salaaddii duhur baad dib u dhigta waktigii casarkaad dib ugu dhigta ilaa salaada labaad labadaas salaadood aad dhammaynayso haddii uu cudurdaarku safar haddee safarki waa inuu baaqi yahay laakiin adigoon weli casarkii dhammayn dee tusaalahaan diyaarad baad saaran dad ku dul tukanaysa ama markab ayaad safarkii ka baxdayoo cumraana beledi kabaad soo gashay magaaladaada dhismayaasheedii ayaad soo dhex gashay safarkaagi u dhammaaday safarku sidiisaba goormo axkaamtiisu qofka u bilaabanta magaalada uu degan yahay dhismayaasha camirane la degan yahay u baaleeya markuu dhaafo oo isagoo magaaladii iska dhex jooga ma odhan karo safar baan niyeysanahayo waan sii gaabinaya waan jamcinaya weli musaafir maad noqon intaad magaaladaadi ku dhex jirto dhismayaasha u baaleeya ka dhex baxa markaas axkaamti safaru kuu bilaabmaysa axkaamta safarkuna goormay kaa dhammaanaysaa markaad dhismayaasha u baaleeyo meesha aad degan tahay aad soo gaadho musaafirnimadu waad ka baxda imika tusaalahaan qofka hargeyse ka safraya madaarka hargeyse ma ku gaabin karaa salaad ama ma ku jamcin karaa jawaabtu waa maya liana almaaara min alcumraan mutasil bilcumraan madaarkii magaaladu ka mid noqday dhismayaashii iyo madaarkii baa xidhiidhsan marka qofka madaarka joogo waa qof aan weli aan ka bixin magaalada aan ka bixin laakiin tusaaleahaan haddii madaarku uu magaalada ka go-naan lahaa oo toon agteeda uu ku ooli lahaa ama gabiile iyo halkaa udhaxaysa abaarso caabudlo uu ku ooli lahaa qofku madaarkaa markuu gaadho dee qof magaaladiisi ka baxay buu noqon lahaayoo axkaamtii safar ku yeelan lahaa marka waa muhim masaladaasi haddaba salaaddii dib baabuu usoo dhigaye oo dee duhurkii waaba kan dib usoo riixay ama maqhribkii dib usoo riixay maxay faa'iideyneysaa in la yidhaahdo waa inuu cudurdaarki jiro haddii cudurdaarku jiray haddii kale soo koley waktigeed un tukan maayo ile waktigeedu way soo dhaaftee shardigan wuxuu faa'iideynayaa cudurdaarkii oo weli jooga haddii salaaddii aad dib usoo dhigtay aad tukato labadiiba aad wada tukato labaduba waxay noqonayaan adaan kuwo wakhtigoodii dhacay laakiin salaaddii duhur baad casar dib ugu riixday adoon weli casarkii dhammayn baa safarkaagi uu dhammaaday casarde isagu wakhtigiisuu dhacay laakiin duhurkii adaa noqon maayo mid wakhtigiisii dhacaye qaluu noqonaya qadaan faida meesha ku jirta waa taas faslu shuruuط اlqasri sabcatun gaabinta salaada la gaabiyo shuruudda ay ku banaanaato ee ku ansaxdaa waa toddoba qasriga waxaa looga jeedaa jaclu rubaaciyati rakcateyn salaadii afarta ahayd in laba laga dhigo kaasaa qasri la dhahda waa duhur casar iyo cishaa maqrib iyo subax gaabinimo gasha iyaga maqribna saddex kama yaraado subaxna laba kama yaraado saddexdaa rubaaciga afarta ayuunbuu qasrigu galaa markaa salaaddii afarta ragcadood ahayd inaad laba ka dhigtaa waxay kuu bannaanaanaysaa marka la helo toddoba shardi afar uu ka tegey baa jira musanifku oo markaa koob iyo toban bay shuruuddu noqonaysa alawlu shardiga koobaad an yakuuna waa inuu noqdo safarhu safarkiisu marxalatayni laba maalin socod laba maalmood ama maalin iyo habeen meel loo socdo waa inuu qofkani ku socdo oo ku u safrayu u socdaalayo marka la lugeynaya markaa laba maalmood loo socdaa meesha mise markaa diyaarada saaraya ama tareen ama maya waa marka la saaran yahay xayawaanaadka waxyaabaha noolayaasha ah geeli oo kale ee weliba rarane culus iyadoo taladana lagu darsanayo degistii la degayey iyo guuristii la guurayey iyo salaadii dhexda lagu sii tukanayey wakhtigii wax la cunayey wakhtigii la cabayey wakhtigii la nasary waxaasoo dhanba marka laba maalin socod waa inay u jirto meesha uu u socdaalaya marka marka loo celiyo waxyaabaha lagu cabiro masaaxooyinka masaafaadka dhulka marka lagu cabiro waxay idhaahdaan sideed iyo afartan mayl oo haashimi ah waa inay meeshu u jirto halka uu ka socdaalayo ugu yaraan dee ugu yaraan way ka badnaan kartaa inta ugu yar baa laga hadlaya oo sideed iyo afartanka mayl waliba mayl intaasoo mayl baa kala jira iska ilaali mayl haashimiyaa jira mayl umawiya baa jira sideed iyo afartan mayl oo ah maylka haashimiga ah ee loo nisbeeyey waxa weeyaan hishaam ibnu cabdimanaaf oo isagaa carab u sameeyey oo maylka haashimiga ahi waa intee in la-eg waa la ysku khilaafo madaahibtu way ku kala duwan yihin aimadii shaaficiyadee hore waxay odhan jireen maylka haashimiga ahi waa lix kun oo dhudhun weeye lix kun oo dhudhun oo dhudhunkuna waa intee dhudhunkuna waa koob iyo lixdan sentimitir bay dhahan marka lix kun oo dhudhun ka soo qaad inuu dhudhunkiiba yahay nis nisfu mitrin mitir kala berhki kulle waxaaba dheerbe marka saddex kun oo mitir bay noqonaysaa soo maa saddex kun oo mitir marka waa imise kilomitr waa saddex kilomitr soo ma saddex kilomitr ayuu mayl kastaaba noqonaya haashimi ah sideed iyo afartanka ku dhufo marka saddex ku dhufo sideed iyo afartan boqol iyo afar iyo afartan ya boqol iyo afar iyo afartan wey kilomitr marka meeshuu ku socdaa halku degey waa inay u jirto ama haluu ka safrayo boqol iyo afar iyo afartan kilomitr waa marka la raaco culimadii shaaficiyada ee hore horada maxaan uga jeedaa ugama jeedo wadaadadeennii aynu inagu soo gaadhin ugama jeedo mutaqadimiintii baa looga jeedaa macanaa waktigii hore ee dee imaamu shaaficiye ku dhoweydiyo dee waktiyadii ka dambeeyiyo saasay u xisaabin jireen lakiin taasi maanta ma shaqayso oo shaaficiyada mucaasiriinta ee casrigan joogaa waxay yidhaahdaan sideed iyo afartanka mayl ee haashimiga ahi waa saddex kun iyo shan boqol oo dhudhun marka kilomitr loo rogana waa siddeetan kilomitr bay idhahdaan sida samhuudi ay yidhaahdeen ta hadda lagu camal falo ee shaaficiyatu hayru ay ku camal falaan iyo xanaabiladii waa taas sideetan kilomitr haddii meeshu ay jirto inay masaafatu safar tahay safarka weliba qasru salaa banaynayey asafaru awiil iyo asafaru lqasiir baa kala jiro way kala axkaam duweyn insha alla kutubta dambe aynu ku arki doonaa waxay markaa qaateen taqdiiru maylka waxay ka qaateen ibnu cabdilbar almaliki oo isagaa yihi waa saddex kun iyo shan boqol oo mayl oo haashimi ah sideed iyo afartanka mayl waa saddex kun iyo shan boqol oo diraac oo dhudhun marka markii loo rogay mitirna siddeetan kilomitr bay noqotay waay culimada qaarna da waxaa bay qabaan in aanu masaafatu safarku inaanay xadba lahayn dadka curfigoodu loo noqonayo oo dadku meeshii ay safar u yaqaanin baa safar noqonaysa ha dhowaata ama ha dheeraata waxaana iyagu sidan u deliishadeen cabdillahi ibnu cabaas iyo ibnu cumar baa salaada ku gaabin jiray arbacata burad ayay ku gaabin jireen arbacata buradna waa sittata cashara farsakhan farsakhuna waa saddex mayl marka sideed iyo afartanka mayl halkaasi ka soo baxeen lakiin cabdillahi ibnu cabaas iyo ibnu cumar ba waxaa ka sugnaatay masaafadaa masaafo ka yar inay salaada ku gaabiyeen wathani shardiga labaad ee qasrintu ay leedahay wa an yakuuna waa inuu noqdo safarku mubaaxan safar aan xaaraan ahayn waa inuu noqdo waajib ha noqdo mustaxab ha noqdo mubaax ha noqdo safar aan xaaraan ahayn waa inuu yihi waa inaan noqon safaru macsiya safar macsiye awgeed ba loo bilaabay oo hadduu uba safrayaba meesha aad khamri kusoo cabtid safarkaa ruksooyinkii safarka ku heli maayo ama wuxuu u safrayaa halka aad wax kusoo xadid ama aad qof kusoo deshi dishid si xaq darro ah oo qaacida fiqiga waxay tidhahdaa arukhasu laa tunaatu bilmacaasi macsiyo iyo dembi qofku uu sameeyo rukso kuma helo cadaab baaba ka ratima sooma suu rukso ugu helaya laakiin hadda iska ilaaliyo farqi baa udhaxeeya almacsiyatu bisafar iyo almacsiyatu fi safar inuu safarkaba macsiyo awgeedba u safrayo kaasaan rukaskii ruksooyinkii safarkaan lagu helayn lakiin almacsiyatu fi safar ruksada u diidi mayso marka hore safarkiisan safar waajiba buu ahaa xaj ama cumro ku waajibtay uu safrayey ama safar sunaa buu ahaa ama safar mubaaxa buu ahaayoo ganacsi uu safrayey laakiin dhexdiisuu macsiye ku sameeyey ku zinaystay khamri ku cabay taasi u diidi mayso ruksooyinkii safarka ta ruksooyinka safarka u diidaysa waa marka safarkaba sababtiisu ay macsiyo tahy oo macsiye awgeed uu u safrayo oo alcaasi bisafar iyo alcaasi fi safar baa kala duwan wthaalidu shardiga saddexaadee qasrigu uu ku banaanaadaa walcilmu garasho weeye uu garanaya bijawaasi اlqasr salaada in la gaabiyaa inay banaan tahay waa inu qofkani garanaya dee ila qasrigii in la niyeystaa la rabaaye haddaanu garanayn siduu u niyeysanaya oo dadkii uu la socdo salaadii afartayd laba ka dhigay unbuu arko isna wuu iska raaciyey markii la yidhi war labadii kale maxaad uga tagtay wuxuu ihi mooji dee walaahi garan maayo dadku maan arko laba tukanayo anna waan raaciyey ka ansixi maysa salaadaasi waa inuu afar tukado waxaa iyaduna la mid ah haddii waxa weeyaan uu isleeyahayba salaadu gebigeeduba waa laba duhurku waa laba buu isleeyahayba saasuu aaminsan yiba deetana labadii buu tukaday niyatulqasriba lamu iman oo maba garanayaba taas ka ansixi mayso wthaaliu hardiga waraabicu shardiga afraad niyat lqasr gaabin niyeysigeed weeye la niyeysto cinda alixraam markuu salaada xidhanaya salaad qofku haddii uu dhammaystirayo inuu dhammaystirayo inuu niyeystaa shardi maaha waayo salaadda in la dhammaystira waa sida asalkaaba laakiin gaabintu asalkiibay khilaafsanto salaaddii afarta ahaan jirtaa laba laga dhigaya soo ma mar hadday khilaaful asli tahay oo asalkii laga guurayo iyadu niyay u baahantay inaad salaadan gaabinayso waa inaad niyeysato oo duhurkii aad laba tukanayso ama casarkii ama cishaaygii goormaad niyadaa la imanaysaa marka dee takbiirat lixraamka waa inay ku xidhiidhsanaato sidii niyada guudba ay tahay shardiga ugu ahayd cinda alixraami waa kaa yidhi wlkhaamisu shardiga shanaad wa an takuuna waa inay noqoto asalaad salaada la gaabinaya rubaaciyatan salaad afarley ah salaadan afarley ahayn lama gaabin karo wasaadisu shardiga lixaad dawaamu safar dawaamu safari safarkii waa inuu joogtoobo ilaa tamaamihaa ilaa salaadaa la dhammaystirayo salaadaa aad safarka awgii u gaabinayso ilaa aad ka salaamo naqsanayso waa inaad musaafir tahay oo markii hore inaad gaabisaad niyeysato sidaasaad ku gashay adigoo weli ka salaamo naqsan buu safarkii kaa dhammaaday oo markabkiibaa dekadii magaaladaada ku taallay kugula soo xidhay ama adoo salaadii ku jiray diyaaradii madaarkii magaaladaada ee dhismayaasha ku xidhiidhsanaabay kula fadhiisatay salaadaadii maxaa ku kulmay safar iyo xadar oo salaadaa ina adoo musaafiraad tukanaysaa ina adigaoo muqiimo xaadira sooma labadaasi hadday kulmaanna oo cibaadada ay ku kulmaan xukumka waxaa iskale xadarka negida iyo safar la-aanta waa dee isaga asala safarku waa wax soo dariye wey qofku inuu negiyo baridiisa uu joogo ayaa asala baradiisa uu joogo walihaada salaadii ayaad gashay adoo gaabi niyeystay musaafirna ah adoo weli dhammaan ayuu dhammayn ayuu safarkii kaa dhammaaday waad dhammaystiraysa gaabintii hore aad niyeysatay wixii waa ka kac ma shaqaynayso waay wasaabicu shardiga toddobaad allaa yaktadiya waa inaanu ku xidhan bimutimin mid salaada dhammaystiraya fii juzin qeyb dhexdeed waa inaanu ku xidhan qeybtaasoo min salaati salaadiisa ka mid a oo adigoo mus- musaafira ayaa waxaad ku xidhatay imaam salaada dhammaystiraya musaafir iyo muqiim kuu doonayaba ha noqdo salaada wuu dhammaystiraya isagu waad ku xidhatay salaada waad dhamaystiraysa adiguna inamaa jucila imaamu liyutama bihi waad raacaysaa imaamka khilaafi maysid oo odhan maysid anigu musaafir baana markaan labadeyda tukadaan ka goosanaya ma odhan kartid cabdulaahi bn cabaas baa sida imaam axmed uu wariyey waxaa lagu iri maa lana ida salayna fii rixaalina salayna rakcatayn waida salayna macakum atmamna dad safara baa weydiiyo waxay idhaahdeen maxaa dhacaye markaanu meeshii aanu rar dhigannay aanu ku tukanno bimacnaa anagoo musaafiriina aanu istukinno aanu laba u tukanayna markaanu idinkan muqiimiinta idinla tukannana aanu dhammaystirayna qaala tilka sunatu abilqaasim abulqaasim waa nebi maxamed alayh salatu salaam kuryadiisa abulqaasim waddadiisii weyaan taasi markaa qofka musaafirkii hadduu ku xidho xataa takbiirat lixraamko quraha ka soo gaadhay qof muu dhammaystiraya hadduu ku xidho isna wuu dhammaystiraya xataa haddii uu ka baxo salaada isagu oo adoo musaafira ayaad imaam ku xidhato waxaad tidhi allahu akbar takbiirtoo quraa isugu kin xidhantay soo ma ila wax kale maad samayn markaasaad weysaad jabtay weysaad doonato waad soo weysaysatay salaaddaa mar dambe ma gaabin kartid waad dhamaystiraysa waayo qeyb salaaddaa ka mid aad ku xidhatay qof dhammaystiraya soo maa marka inaad qofkaa la dhammaystirto iyo inaad dhexda kaga tagtaa waa isku midoo mar haddaad wax salaaddaa ka mida uun la tukatay qof salaadda dhammaystiraya isaga la dhamee ama ka baxo kelidaa tuko ama musaafir kale imaam ha kuu noqdo salaaddaa waad dhammaystiraysa alaa yaktadiya waa inaanu ku xidhan bimutimin mid dhammaystiraya salaada fii juzin qeyb dhexdeed qeybtaasoo min salaati salaadiisa ka mid a waay markaa shuruuddaa toddobada buu sheegay qaar uu ka tegey baa jira kuwaas waxaa ka mid a qasdu mowdicin macluum qofku markuu safrayo meeluu garanaya waa inuu ku socdo yani meeluu garanaya inay masaafatu safar tahay de haddaad dhaqaaqdo oo tidhaao intaad saayda qaadato waan safraya xaggaad ku socotaa mooyi xaggaa horuun baan u socdaa axkaamtii musaafirka yeelan maysid waxaa soo gelaya qofka baadidoonka geel baa ka lumayoo dee haddii meel loogu sheego masaafatu safaroo halkaa uu ku socdo axkaamtii safar ku yeelanaya laakiin haddaan geeli meel laba loogu sheegin oo qof dee meeraysanaya uu yahay oo marba meeshuu u tuhmo uun u dhaqaaqaya hadduu boqolaal kilomitir jaro kumanaan kilomitir salaadda ma gaabin karo waayo meel macluumaba kumu socon waxaa la mida qofka taayahaa ee asqoobay ee meel allaale meel u socda baan isgaranayn hadduu qofku cid meel la garanayo ku socota oo masaafatu safar ay tahay inay tahay la garanayo hadduu taabicu yahay walow isagu yaanu garaninba meesha lagu socdee axkaamta safar ku yeelanaya tusaalaan waa addoon sayidkiisi wuu la socdaa sayidku uu yaqaanaa meesha loo socdaa inay masaafatu safar tahay addoonkuna taabic buu noqonaya wataabicu taabicun waxaa la mid ah gabadhii ninkeeda la socota ina mari un buu hi xaggeynu tegayna mooye ina mari isagu uu yaqaanaa masaafatu safar in lagu socdo iyadu se garan mayso isagay taabic u tahay oo ay ku daba xidhan tahay oo axkaamta safarka way yeelanaysaa iyadu waxaa kaloo shardiga kownu safra ligaradin saxiix bay dhahay waa inuu qofku ujeeddo saxa uu u safrayo hadduu inuu dhulkaa iska soo daadaawado u socdaalayo ama iska tanazu iyo faakihaysi axkaamta safarka isaguna yeelan maayo bay dhahaan masaafadu intay doonaysa baa noqoto waxaa kaloo shardiga midaynu hore u sheegnay oo ah in uu beledkaa uu deganya u ka safrayo dhismayaashiisa u baalleeya inuu ka dhex baxo markaas axkaamta safarka u bilaabmaysa hadduu dayr leeyahy waa inuu dayrkaa dabadda uga baxo haddii aanu magaaladu aanay dayr lahaynna dhismayaasha u baaleeya ee dhismayaal camirana kuwa dume iyo waxa iyaga lama tirsanayo waa inuu dhaafu weydaarto waxaa kaloo shardiya waxyaabaha qasriga ay isdiidayaan niyatulqasriga waa inuu meesha ka saaro iska ilaaliyo oo hadduu marka hore niyeysta salaadda inuu dhammaystiro kama cilmiyoon karo ma odhan karo iska daa waan iska gaabsanayaa itmaamkiiyo dhamaystirkii uu niyeystay waa inuu ku wado hadduu ka shakiyo waa niyo talo salaadda markaan bilaabayay ma inaan qasriyaabaa niyeystay mise mabaa niyeysanba ma gaabin karo salaadda faslu shuruuط اjumucati sittatun halkan waxaynu ka gelaynaa axkaamtii salaada jumcaha iyo khudbaddii iyo arrimo badan oo isa saaran salaada jumca markaa shuruud bay leedahay shuruudda qaarkood waa shuruudda marka la hele ay waajibto kuwa kitaabkumuu sheegin oo alislaamu wاlbuluuqu wاlcaqlu wاlxuriyatu wاldukuuratu wاsixatu wاliqaamatu wey salaada jumca waxay ku waajibtaa un qof muslima qaangaada miyir qaba xor ah oo addoonkii jumco lagama rabo duhur buu iska tukan karaa maalinta jumca labnimo oo dumarka jumce kuma waajibo jumcuhu ka ansaxaya lakin waajib kumaa caafimaad qabo qofku hadduu xanuunsanayo xanuun aanu dee jumca ka iman karinoo dee uu ku kadeedmayo dhibaata ay ka soo gaadhaysa hadduu jumca yimaado jumcuhu ka dhacaya isagana aliqaamatu negi oo qofka musaafirka ah isagana jumca waajib kuma aha shuruudda se halkan uu ku sheegay le shuruud ljumucati sittatun waa shuruudda ilaa la helo jumcihii qofku uu tukaday aanu ka ansaxayn marka waa shuruudu sixati اljumucati sitta jumcu inuu ansaxaa shuruudda ay leedahay waa lix alawalu shardiga koobaad an takuuna waa inay noqoto kuluhaa jumcaha salaadda jumcaha dhammaanteed fii wati uhr waktigii duhurka mid dhacday salaada qura maa salaada iyo labada khudbadoodba waktigii duhurka oo jooga waa inay dhacaan oo waktigii duhurka oo weli aan la gaadhin hadduu khudbadda bilaabo ma ansaxayso hadduu salaada tukadana dee waan iska ognaytaa salaad waktigeedii oon soo gelin la tukaday ma ansaxdo waktigeedii oo baxay hadduu tukado jumci ama uu khudbadeeyana ma ansaxayso waa duhurun baa la tukanaya mar hadduu waktigu baxo haddaan waktigu soo gelina waktigii waa in la sugo wthaani shardiga labaad an tuqaama waa in salaada jumcaa la oogo oo fii khiطati اlbaladi fii khiطati abniyati اlbalad magaalada dhismayaasha ku yaala meelaha u calaamadsan dhexdooda waa in lagu tukado khiطadu waa calaamaadkii wey macna wayn ognoo dee waa la qorsheeyaa soo maaha magaalooyinka meelaha la degaya dee waddooyin baa laga saaraa dhismayaal marka waa in lagu tukado meel dhismayaasha magaaladu ay ka kooban tahay dhexdooda ama dhismo gudihi ha lagu tukado ama banaanba ha lagu tukade oo shardigani muxuu meesha ka saarayaa shardigani wuxuu meesha ka saarayaa in salaaddii jumcaha banaanka loola baxo haddaynu israacno aynu idhaahno waa nin maanta magaaladu way yaro kulushae aynu iskaga baxno oo jumceheenna halka aynu dooxa biyo shiinaha aynu iskaga tukano ma ansaxayo jumco magaaladii lagala baxay masaajid ma shardi buu u yahay maya shardi uma aha waa dhismayaasha dhexdooda walow meel banaan ba ha noqotee waa in lagu tukado ayuunbaa shardiga waayo dadkaa daba magaalada ka baxsan iyaga jumca ma ku waajibaya hadday aadaanka maqlayaan haa waa inay jumco yimaadaan haddii meeshoodu meel eedaanka aan laga maqlayn ay tahayna duhur bay halkooda iskaga tukanayaano jumca waajib kuma aha mar haddaanay meesheedu meel shuruuddii jumca laga helay aanay ahayn waay wthaalidu shardiga saddexaad an tusala waa in la tukado jumci jamaacatan fii jamacatin jamaco waa in lagu tukado waa bilijmac taa waa la isku waafaqsan yahi salaada jumcaha jamaacadu shardi bay u tahay oo imise qof marka la helay jamaaco noqonayaan waa tan waraabicu shardiga afraad waaye shardiga horaan ku yaro noqdo waa an tusalla jamaacatan labada ragcadoodba ma in jamaaco lagu tukadaa shardiga maya ta hore un haddaad ragcadda hore imaamka la tukato salaada jumcaa oo dabeetana aad niyeysatay inaad ka goosato oo ragcaddii labaad aad gooni isaga tukato ama la kala wada furfurmaba oo qof waliba ragcaddaa labaad goonidiisa uu isaga tukado waa ansaxaysa ragcadda koobaad waa in jamaaco lagu tukado taasaa shardi ah laakiin cadadkiiyo tirada labada ragcadoodba waa loo shardiyaa iyadoo labada ragcadood weli aanay dhammaan haddii tiradii shardiga ahayd ay dhimanto jumcu ansixi maayo waraabicu shardiga afraad an yakuunuu waa inay noqdaan jamaacadaasi arbaciina afartan waa inay noqdaan afartankaasi oo axraaran dad xora ah oo addoomuhu tirada ma buuxin karaan laa tancaqidu bihim salaad jumcu ku guntami mayso way ka ansaxaysa laakiin jumcu ku guntami maayo oo dukuuran laba dumarkii jumcu wuu ka ansaxayaa laakiin laa tancaqidu bihim kuma guntamayso tirada ma buuxinayaan oo baaliqiina qaangaada inamada yaryar ee garaadsaday jumcuhu ka ansaxaya laakiin tirada ma buuxinayaan laa tancaqidu bihim oo mustawiniina ah dad meeshaa degan oo gu iyo jiilaal aan ka safrin aan ka aan ka guurin ilaa xaaje iyo dan inay uga tagaan mooyaane musaafiriintii markaa iyagana lama tirsanayo qofka musaafirkaa salaada jumcu ay ka ansaxaysaa hadduu dadkii muqiimiintaa la tukado laakiin tirada uma buuxinayo a masaladan markaa in afartan loo shardiyo masale culimadu aada isugu khilaafaanoo culamaa islaam ilaa laba iyo toban qowl bay isugu khilaafeen qoladan yidhi afartan baa shardiya sida shaaficiyada iyo xanaabilada iyo axaadiid daciif ahoo afartanka shardi ka dhigaysa ayay deliishadeen axaadiid saxiixoo masalada aan ku cadayna in afartan meel joogay waktigii nebiga ay jumco tukadeen un tilmaamaysana waa deliishadeen daliil ahaanna sida saxdii waxa weeye saddex qof haddii la helo khatiib iyo laba dhegaysanaya salaada jumcuhu waajib bay ku tahay jamc kaste jumcuhu waajib buu ku yihi waay wlkhaamisu shardiga shanaad walaa tasbiqaha waa inaanay ka hormarin jumcaha walaa tuqaarinahaa marna aan lala xidhan jumucatun jumce jumcadaasoo fii dalika albaladi magaalada lagu tukanayo oo ma ogola fuqahaau shaaficiya waa inay ku saxsan yihiine tacadud اljumc fi lbalad اlwaaxid in magaalo qura jumcayaal badan lagu tukado ilaa xaalado gaarooda ay ka soo reebaan mooyaane waayo jumca maxaa la rabaa idhaaru shacaa'ir اlislaam inay dadku isu yimaadaanoo astaamo diineedkii diinta islaamku ay lahayd ay muuqdaan oo dadka muslimiinta ahi halkaa intay isugu yimaadaan issalaamaan xaal ogaadaan iswaraystaan iska warqabaan marka in jumcii lala kala tafaraaruqa lama ogola waxaa la ogol yahay uun inuu jumcaha in dhowr meelood lagu tukado haddii dee dadkii aanay meel quri qaadahayn meel quro qaadaysa aan loo haynin amaba se magaaladii baa ballaadhatay waa sidii dee wakhtigii shaafici ay baqhdaad noqotay xukunkan aynu sheegaynina uu ku saleeyey magaaladii baa ballaadhatayoo dadkii way ku adag tahay inay koonayaasheeda isaga yimaadaan oo meel qura ay isugu yimaadaan markaa dee qolo waliba meeshooda waa iskaga tukan karaan laakiin iminka dee magaaladan waxa ka socda waad arkaysa xaafad buu masaajid iskaga yaallaa isagu uma buuxsamo inta xaafadda degan ba isagaa ku filano ka badan mid kale dhinaciisa laga dhisaya isna jumca lagu bilaabaya jamci yaraa baa kala jabay kana laba saf baa ku tukanaya kana saddex baa ku tukanaya waxaa la diidaya waa tafaraaruqa noocaas oo diintu dadka tafaraaruqa uma ogola waa in cibaadaadka iyo xaqa lagu midaysnaado waa taa imaam qura dee laynoo sameeyey laba imaam hadday is dhinac galaan ka war takbiirtoodu isweydaarato ma ansaxayso waa tafaraaruq soomkii waa taa maalin qura wada bilaaba la yidhi soomukum yoma tasuumuun hal maalin baa la wada soomaya innagu maxaynu samaynaa midba waddan buu iskala haystaa soo ma mid bakistan buu iskala soomaya mid sacuudigu iskala soomaya mid wadankiisu la soomaya waxa hataa ummadaha kalema yaqaaniin soomaalidu waxaa taqaan soonkooda ku murmo un maxaa muranki waxaa ku geliya adigu miyaad dowlad lahayn bisha kaaga mas-uula maalinta yidhaahdaan maantay bishii kow tahay raac haddaad adigu aragtay bishii marka goonidaada waad isaga soomi kartaa adoon ku sayaxahayn hoostaada u soomaya adigu laakiin dadaan bil la arag baa iska wada murmay meel hebel ayaa laga arkay baa la yidhi sacuudiga maxaa laynooga reebay jabuuti maxay u raaci weyne war waxaan maxaa ku geliya adiga hawshaadii mas-uuliyaddaada maba ahaba waxane cid baa mas-uuliyaddaa iska leh marka waa in cibaadaadka tafaraaruqa laga ilaaliyo oo diintu dadka way midaysa wactasimu bixabl illahi jamiica walaa tafaraqu midnimadaa wixii ka hor imanaya oo dhan waa in meesha laga saaro axsaabtan siyaasigaabaa ka mid ayna wareerisay ee xukunka ku tartamaysa waxay diinteennu ogoshahay maaha kii hadalkaasi cajabinayo iyo kii aanu cajabinahaynba axsaabta diiniga wadaadadu samaysteenna kaba daranba oo kuwaasi waxooda diin kuma sheegayaan waxay leeyihiin anagu kursigaasaanu ku soconnaa adduunye doon baanu nahaye tafaraariqioo diin laga dhigaya ka waran oo sibqa diiniya loo yeelayo mare diineed la huwinayo wuu ka sii xun yihi shayga khaldan markuu qofku idhaa dee waa khaldane anu waxaa khaladkaasi adduunyaan ku doonaya iyo markuu khaladkii dadka diin ugu sheego way kala darantay marka khaladka diin lagu sheegay sii xuntay marka maxaa dhacaya haddii wuxuu leeya jumca hadduu jumco kale ka horeeyey kaa horeeyuunbaa ansaxaya ka dambe waa ka kac duhura iska tukadaan qolada dambe haddii laba jumce mar la wada xidhana labaduba waa kansal laakiin jumco kale ayaa markaa u furan ile jumco ka horeeye ma jire horeyntana halkee laga cabiraya waxaa laga cabiraya takbiirta imaamka allahu akbar ra'deeda ku hor dhawaaqe horgaadha kaasaa horeeye haddii ra'daa laga horgaadho waa lagaaga horreeye jumcii khalaas haddaad doonaysa adigu hor salaamo naqso oo salaamo naqsi lama eegayo allahu akbar ra'deeda haddii lagaaga hor dhawaaqo waa lagaa horeeyey marka kaasaa jumcihiisu waa ansaxaya wsaadisu shardiga lixaad an yataqadamaha waa inay ka hormaraan salaada jumcaha khudbataani laba khudbadood oo in laba khudbadood la helo labada khudbadoodna waa inay salaada ka horeyan hadday ka dambeeyaan ma ansaxayso faslun arkaanu lkhudbatayni labada khudbadood jumcaha tiirarkoodu khamsatun waa shan khudbadda jumcuhu sidaa salaaday tiirar leeday macnaa qaybo khudbaddaa ka mid a oo haddii laga tago khudbaddii aanay ansaxahayn mar haddaanay khudbaddii ansixinna dee salaadna ansixi mayso ile khudbaddu waxay ka mid tahay shuruudda jumcaha saynu halkaa hore ku aragnay alawalu shardiga koobaad rukunka koobaad xamdullaahi ilaahay oo xamdintiisa weeye fiihima labada khudbadood dhexdooda ilaahay loo xamdiyo oo alxamdu lilaahi la idhaahdo ama xamda lilah ama axmed اllah ama naxmed اllah alxamdu iyo wixii laga ishtiqaaqe laga dhambashay maxaase shardiga lafd اljalaala oo hadduu idhaahdo alxamdu liraxmaan ma ansaxaysa bay leeyihin iyo alxamdu lirabbi اlcaalamiin iyo ma ansaxayso alxamduna sida la doonayaba ha loo dhiga waa inay hadalka ku jirto alxamdu lilah axmed اllah naxmed اllah ana xaamidu lilah xamda lilah waxaa ka dambeeyaan o y noqdeen lafdu ljalaala oo allah ah magaca waa inaan magac kale lagu bedelin labada khudbadoodbana waa la rabaa wahaani rukunka labaad asalaatu waa sali cala nabiyi sala اllah alay waslam nabiga lagu saliyo fiihima labada khudbadood dhexdooda oo erey markaa nebi ku salia lagu dhawaaqo waxaana de inta ugu yara ku filan waa allahuma salli calaa muxamed inuu yidhah allahuma salli cala maxamed haduu idhaahdo rukunkaa wuu la yimi whaaliu rukunka saddexaad alwasiyatu waa faritaan bitaqwa alla kacabsi la isfaro fiihimaa labada khudbadood dhexdooda oo shardi maaha in la idhaha itaqu llah ama usiikum bitaqwa allah waanun baa looga jeeda in la iswaaniyo war ilaahay amaradiisa qaata wixu ilahay idin diidina ka fogaada haddii la dhaa ku filan imtathiluu awaamir allah wajtanibuu nawaahiih khalaas aiicu اllah ixdaruu ciqaab allah iyo eryada la midka ah waraabicu rukunka afraad qira'atu aayatin aayad waa in la akhriyo aayaddaasoo min alqur'aani qur'aanka ka mid a fii ixdaahumaa labada khudbadood midkood dhexdeeda labadaba in la akhriya shardi maahe midkoodun waa in aayad qur'aan la akhriyo aayadduna ay noqoto aayad dhammaystiran oo weliba macno laga fahmayo qayb aayad ka mid a hadduu akhriyo oo macno dhammaystiran laga fahmayana iyaduna ku filan in khudbadda hore dhexeeda la akhriyo ayaana afdala wاlkhaamisu adducaau ducayn wey lilmuminiin loo duceeyo ragga muminiinta walmuminaat dumarka muminaadka ah fi lakhiirati khudbadda dambe dhexdeeda saxaabaday ka ansaxday taas sida abu muusa alashcari iyo marka allahuma kfir lilmuminiin hadduu idhaahdo waa inuu dee dunuubtao dhan aanu u jeedin oo xaaraantaas inaad tiraa muminiinta oo dunuubtoodoo dhan ilaah wada dhaaf waxba dembiyaha kaga tegin hada yaxrum ayib faslun shuruuط اlkhudbatayni cashara intaa hore waa tiirarkii tanna waa shuruudii ilaa la helo aanay labada khudbad ansaxayn shuruuddiiyo tiirarku maxay ku kala duwan yihin arkaanu اlkhudbatayni khamsat iyo shuruuط اlkhudbatayni casharat kuma ay kala saaraya arkaan iyo shuruud maxay u kala duwan yihin ila arkaan اlkhudbatayn buu inoo sheegay haddana shuruud اlkhudbatayn buu ku xigsiyey haye fadl shuruuddu way ka baxsantay khudbaddii qeyb ka mida maaha laakiin la-aantood ma ansaxayso khudbadda arkaantuna waa khudbadda qeyba khudbadda ka mida weeye khudbadda lafteedii bay ka midi la-aantoodna khudbaddii ma ansaxayso dele alxamdu lilah iyo asalaatu calaa nabiy iyo aayaddan la akhriyay iyo ducadan iyo waa khudbadda lafteedii sooma wuxuu ihi shuruud اlkhudbateyni labada khudbadood ee salaada jumca ay leedahay shuruuddoodu casharatun waa toban ilaa tobankaa la helo ma ansaxayso khudbaddii markaa dee salaadun bay uga qiyaas qaateenoo wixii salaad markaa loo shardiyi jiray ayay khudbaddiina shardi uga dhigeen alawalu shardiga koodaa طahaaratu waa daahirnimo calil xadaeyn labadii xada daahir lagaya alasqar iyo walakbari kii yaraa iyo kii weynaa hadduu imaamkay shardi u yihiin kuwan la soco ka khudbadaynaya isagoo bilaaweysa hadduu khudbaday khudbaddu ansixi mayso saari salaaddu waa ansaxay isagoo janaabo qaboon ka meedho hadduu khudbadayana waa la mid kaba si daran wاطahaaratu wاthani shardiga labaad طahaaratu waa in daahir laga cani najaasati fi thawbi xaalo ay ku sugan tahay walbadani jirhka iyo walmakaani oo maradiisoo najaasila hadduu khudbadeeyo ama jirhkiisa ama meesha uu ku taagan yahay ama uu markuu fadhiisto uu ku fadhiisanayo khudbaddaasi ansixi mayso laakiin salaaddii waxbay khudbaddu kaga duwantay oo isagoo weyse qabuu khudbaddii bilaabay dabeetana wax weysada jebiyaa ka qaalib noqdayoo isagoon isagu ikhtiyaarin oo dooran ka soo baxay salaadda somayna odhan way buraysaa waa intuu soo weysto inuu dib u soo bilaabo somayna odhan khudbaddu sayadu way ka duwan tahay o wuu soo dhaadhacay wuu soo weysaysanayaa khudbadda halkiibuu ka sii wadaya intaasay kaga duwantay wathaalidu shardiga saddexaad satrulcawrati cawrada waa in la asturo oo cidda cawrada asturaysa waa khatiibka afartan qaaqaawan hadduu u khudbadayo waxba kama saara isagaa satrulcawro laga rabaa khaiibkaa cawradu waxay tahay iyo qof walba cawradiisu intay tahay iyo asturideeda waxa looga jeediya horeynu soo marray sooma satrulcawra muxuu ahaa waxau hi arday waxaa ugu daran horeynu soo marray mucalimna waxaa ugu daran masaladaas way soo socota satrulcawra muxuu ahaa haye uma jeedo dadku iyo qaybaha ay kala lahaayeen marka cawrada la eego goormaa la odhanaya qofka cawradiis way asturanta markuu maxay qariyo ee maxay uu ku qariyo wax midabka ha oo leh ya xajmi la dee ha oo asturiddeeda meel shardi u ahayd in xajmigeedu qarsoomo cawrada buurbuurkeedi de shardi uma ahayn midabkeedu inuu qarsoomo oo wax jurmi la dhoobo uu isku malaasana ha noqotee inuu ku qariyo laakiin waa cawratu salaad tahay soo maa ee cawratu nadar miyay bannaantay intaad dhooba ismarisay inaad suuqa isaga baxdo ma banaana cawratu salaa iyo cawratu nadar way kala duwan saynu sheegin oo inaga nidhi gabadhu surwaal jiinisa iskaga tukan karta mar haddaana meesha rag ajaanibi joogin lakiin dee suuqa uguma bixi karto cawratu salaa iyo cawratu nadar ba kala duwan waa yahay wlkhaamisu wاlraabicu shardiga afraad alqiyaamu waa taagni in lagu khudbadayo cala alqaadiri wayajibu qiyaamkaasi waa waajibaya cala alqaadiri wuu ku waajibaya ka awooda kaan awoodini dee salaadaba suu fadhi ugu tukanay fadhi ugu khudbadaynaya wlkhaamisuna aljuluusu waa fadhiisan beynamaa labada khudbadood dhexdooda la fadhiisto fowqa طumaأniinati salaati salaada طumaأniinadeedii xasilideedii in ka sarayso oo ka badan in la fadhiisto labada khudbad waa in loo dhexaysiiyo fadhi qadarkiisu uu yahay subxaan allah qadar la idhaahdo ama lagu odhan karo in ka yaro badan haddaanu fadhiisanba khudbad qurun weye tii labaad weliba waa arsantay dabadu isugu qabto mabuu fadhiisan wuu soo dhaadhacay sheekh noqo baa laleeyahy khudbaddii labaad baa arsane wasaadisu marka waxay dhahdeen qadru طumaaniina fi salaa in ka yaro badan sida akmalkaina qadar suurat اlikhlaas lagu akrin karo suurat qul wala waxad oo in labada khudbadood u dhaxaysiiyo oo fadhi ah wasaadisu almuwaalaatu xidhiidhin weeye beynahumaa labada khudbadood waa inuu xidhiidhiyo khudbadda koobaad iyo khudbadda labaad arkaanta khudbadahana waa inuu xidhiidhiyo waa inaanu u dhaxaysiin labada khudbadood qadar laba ragcood lagu tukan karo oo hadduu u dhaxaysiiyo qadar laba ragcood lagu tukan karo labada khudbad way kala go-een wasaabicu shardiga almuwaalaatu waa xidhiidhin beynahuma labada khudbadood la xidhiiyo beyna salaati iyo salaada jumcaha oo khudbadda dambe iyo salaada jumcahana waa inaanu wakti dheer udhaxaysiin oo hadduu udhaxaysiiyo qadar laba ragcood lagu tukan karo oo khafiifa way kala go-een khudbaddii iyo salaaddii marka waxay noqonaysaa inuu khudbaddii dib ugu soo celiyo kadibna salaaddii uu ku xidhiidhiyo wathaaminu shardiga sideedaad wa an takuuna waa in noqdaan labada khudbadood bilcarabiyati ee xaasilatayni oo waaqicatayni kuwo ku dhacay oo lagu akhriyey bilcarabiyati biluqati alcarabiya luqada carabeed kuwa lagu akhriyey xataa waxay leeyihin dadka dhegaysanaya oo dhami haddaanay xaraf carabida ka fahmayn waa inuu carabi ku khudbadeeyo marka taasi dee waa maqsuudkii khudbadday meesha ka saaraysaa sooma haddaa dadka carabiga fahmahayn walihaada madhabka laftiisa weji baa ku jira wejhun fi lmadhab oo odhanaya af walba waa lagu khudbadayn karaa wamaa arsalna min rasuul ila bilisaani qowmihi daliil waajibina in af carabi lagu khudbadeeyana ma jiro oo khudbaddu dee dikri raatiba maaha waa wacdigaa iska furan maalinba wax laga hadlayo laakiin innaga shardigan wax dhibay naguma hayo waayo markay leewa in af carabi lagu akriyo waxay u jeedaan arkaanta alxamdu lilahid waa in af carabi lagu idhaahdo salligii nebiga waa in af carabi lagu idhaahdo aayaddii dee iyada mar walba waa in af carabi lagu akriyo luqad kale qur-aanka laguma akrin karo waa lagu macnayn karaa lakiin laguma akrin karo luqad kale ducadiina waa in af carabi noqoto iminka innaga khudbadaynu khudbadaynay af soomaaliga afartaaba waxaan u jeedaa shantaaba oo ah arkaantii khudbadda miyaan af carabi lagu odhan ya xamdu llaahi asalaatu calى اnabiy alayh الsalaatu wasalaam alwasiyaة bالtaqwى qira'aة aaya adducaa lilmuuminiin wاlmuuminaat mar haddaad shanta af carabi ku tidhaahdo inta kaleba af jaynaysa noqota hadday doonayso cinda shaaficiya way ansaxaysaa markaa khudbadeen wax muran la gelin kara maaha dadka qaarkood unbaa shardigan intay la boodaan ayaa waxay moodaan khudbaddu bilow ilaa dhammaad inay af carabi noqoto inay shardi ka dhigayaan waa inta arkaanta una oo shantaas shantaana dee imaamku inuu af carabi ku idhaahdo si uu khilaafkaba uga baxo waa arrin fiican weeye wahaaminu buu ihi wataasicu shardiga sagaalaad an yusmicaha waa inuu maqashiiyo arbaciina afartan waa inuu maqashiiyo ay nafaran qof weliba afartan jumcuhu ku guntamayo waa inay khudbadiisa maqlayaan waa inuu codkiisa kor u qaado ilaa sagaal iyo soddon kale ay maqlayaan le isagu waa uu ismaqlaya isaguy marka ma waxaa shardiya samaac mise ismaac bilficil ma ma ismaac bilquwa shardiya mise ismaac bilficil ma inay maqlaan baa shardiya mise inuu codkiisa gaadhsiiyo heer haddaan buuq kaliyo wax kale aana jiri lahayn ay maqli lahaayeen ismaac bilficli bay shardinayaan ibnu xajar baa shardinaya ayib waa inuu maqashiiyo masaajidka inay joogaan shardi maaha afartan banaanka jooga hadduu maqashiiyo khudbaddii laakiin dee meel meelaha kale iskama joogaane banaanka masaajidka joogo masaajidka la xidhiidhsan way ansaxaysaa walcaashiru shardiga tobnaan takuun ay noqoto kuluhaa khudbadda dhammaanteed fii wakti duhr waktigii duurka waa inay dhacdo waktigii duurkan soo gelin haddii khudbadii qeyb ka mid ah ay dhacdaba ansaxaysa waa in lagu soo celiye waktigii duurka oo baxay haddii la khudbadeeyana waxba tari mayso kitaabu ljanaa'izi janaaista iyo axkaamteeda kitaabi ka hadlay weeye faslun aladii ka yelzamu waajibaya lilmeyiti u waajibaya qofka dhintay oo cala laxyaai ku waajibaya kuwa nool arbacu khisaalin qodobo afara weeye uslu meydhistiisa waajibaysa meydka in la meydho ayaa kuwa nool ku waajibaysa wa takfiinuhu kafnitaankiisa waajibaya wasalaatu caleyh ku tukashadiisa waajibaysa wa dafnuhu aasitaankiisa ayaa waajibaya bimacnaa qof muslima oon shahiid ahayn shahiid hadduu doonayo dhicisba ha noqdee haddii uu dhinto afar arrimood buu xaq ugu yeelanaya ugu waajibaya dadka nool ee muslimiinta ah wujuubkaasina waa wujuub kifaa'i ahoo afartaa arrimood in ku filan hadday qabato inta kale dembiguu ka dhacaya walow hal qof ha noqdee hal qof baa meydkii meydhay kafnay ku tukaday aasay hawshaa muslimiintii kale uu kaga filaadayo dembaabi maayaan laakiin haddii muslimiintii oo dhami ay qofkii muslimka ahaa ee dhintay afartaa u qaban waayaan yaa dembaabi muslimiinta oo dhan maya waxaa dembaabaya kullu caalimin bimowtihi qof kasta oo og qofkaasi inuu dhintay kuwa aan ogeyn geeridiisa iyagu dembaabi maayaan limama ogaba wkadalika waxaa dembaabaya kulu mansuubin ila taksiiri canhu ka jaarihi qof kasta oo hadduu qofkaa ogaan waayo baylaha iyo dayac loo tiirinayo xataa haddaanu ogeynkaasi waa ku dembaabaya waa muslimkii dee jaarkaaga ahaa soo inaad xaal ogaato may ahayn wuu dhintay inuu dhintayba ma ogin uu maydhis beelay uu kafan beelay uu salaad beelay uu aas beelay de waa dembaabaysa ila inaad ogaataabaheed adigu ya laakiin qofka aan ogaan kana fog siduu dee ku ogaadaba ay adag tahay isagu ka tegista afartan uu ka tago ku dembaabi maayo afartu waa maxay waa in la maydho waa in la kafno waa in lagu tukado waa in la aaso qaadistu iyadu qaarkood way tiriyaan oo shan bay kaga dhigaan arrimaha meydka u waajibaya laakiin kitaabkeenan iyo de kutubta badankoodu dafniguunbay hoosgeeyaan oo mar haddii la aasaya de iyadoon la qaadin miyaa la aasi karaaba oo alxamlu mulaazimu lidafni dafnigu ka laazimaya oo ka dhalanaya waa yahay markaa afartiibuu dee mid walba gooni uga hadlaya axkaamtiisa faslun aqalulgusli buu ihi maydhista meydka inta ugu yari tacmiimu badani jidhkiisa waa in lagu caamiyelo bilmaai biyo waa in jidhkiisa biyo la wada gaadhsiiyo ay biyo wada dul maraan intaa haddii la sameeyo faralku wuu ku dhacaya sidii dee maydhashadii waajibka ahayd ee janaabada iyo xaydka oo kale iyo laakiin muxuu maydhista meydku waxay kaga duwan tahay maydhish- ma- maydh- maydhashooyinka kale ee waajibka ah niyaan loo shardin guslmeyd niye looma shardiyo in la maydho jidhkiisa biyaa la wada gaadhsiin baa shardiga oo hadduu gaal maydho muslimkii dhintay maydhistaa gaalku way ansaxaysa waayo niya shardi uma aha hadduu ilmo yari maydho hadduu mid waalani maydho shaqo la qabtay un dhan weeye oo dadkii kale faral kaga dhacayo wa akmaluhu guslu lmeyidka maydhista meydka intiisa u dhamayska tirani an yaksila waa inuu maydho haasilku ka maydhaya sawaatay horta waa inuu istinjeeyo labadiisa xumaysood waa inuu maydho intuu wax xidho de galoofis iyo wax intuu xidho gacantiisa waa inuu najaasada ku baashirine sawaateynka labada xumaysood waa inuu maydho horta waa istinjadii oo de uu ka suuliyo wixii markaa wasakh ee ku yaala wa an yuziila waa inuu suuliyo alqadara wixii uskaga min anfihi sankiisa waa inuu usandaar u sandaariyo oo sankiisana de wixii ku jira ee la gaari karay waa inuu ka soo saaro wa an yuwadiahu waa inuu u weysaysiiyo xubnihii weysada waa inuu horeysiiyo ibdana bimayaaminiha wa mawaadici lwuduui minha buui nebigu dumarkii maydhayay inantiisii dhimatay wuxuu ihi mid- xagga xubnaha midig horeysiiya iyo xubnaha weysada wa an yadluka waa inuu gacanta marmariyo badanow jidhkiisa bisidri maca sidri isagoo qasi low raacinaya yaani waa sunna taas haddaad biyo baaldiye biyaa la dul istaagto aad ku shubto oo biyihii jidhkiisa ay wada gaadhaan faralki intaasu ku dhacaya ee tani waa akmalkii oo waa sidii sunna ahayd ee fiicnayd weeye wa an yasuba waa inuu shubo almaa biyi caleyhi dushiisa alaaan saddex jeer waa inuu ku shubo marka de waxyaaba kaleu ka tegay horta waa in meydkii lasoo tiiriyo oo calooshiisa waa in sidaa loo gacanta loogu masexo si wax- waxa soo dhowaaday u soo baxo oo dhow kafanta marka lagu xidho dee aanay wax uga soo bixin kadibna waa in loo istinjeeyo inta gacanta wax lagu duubto oo loo sandaariyo loo luqluqo loo sandaariyo loo weysaysiiyo weysada qofka nool oo kale deetana jidhkiisii biyaha gacanta lagu marmariyo iyadoo qasila loo raacin qasilku dee laba faa'iidu leeyahy jidhku adkaynayaayoo inuu hore u qurmo ayuu ayuu ka hor istaagaya waanu nadiifinaya de waa saabuuntii oo kale markaa siduu u delkinaya madaxu kaga bilaabaya xaggan madaxa garhka kadib dhinacaa midig soo jeedka dhinacaa midig kadibna dhinaca bidix soo jeedkeeda haddana sii jeedka dhinaca bidix haddana sii jeedka dhinaca aan sii jeedka dhinaca midig haddana sii jeedka dhinaca bidix saasuu wadaya waay faslun aqalu lkafani kafan inta u yari thawbun waa maro thawbkaasoo yacumuhu jirhkiisa wada qarinaya kafanta dadka nool ay waajib ku tahay inay qofkii meydkaa u xidhaan inteeda ugu yeeree waajibku uu kaga dhacayaa waa hal maro oo jidhkiisa wada qarisa oo xaqa ilaahay wuxuu inagaga dhacayaa in cawradiisuun wax asturaya lagu kafno laakiin xaqii meyidku inaga dhici maayo haddaynaan ku kafnin maro jidhkiisoo dhan wada qarisa walihaada saxaabigii waxa weeyaan muscab ibnu cumayr maruu ku shahiiday dagaalkii uxud go-iisii markii lagu kafnuu jirhkiisa wada gaari waayey rasuulku inta kale waxaad ku qarisaan buu ihi idkhir geedka cawstameerka la ydhaha muu odhan inta cawrada un astura deetana iska aasa markaa taas maxay tusinaysaa meydka in la wada qarinayo xurmadiisu ay sidaas ku jirto ee cawradoo qura inaan la asturahayn waay waakmaluhu kafanta inta u dhamayska tiranina lirajuli xaalo kafantu ninka ay u sugnaato nin la kafnayo alaau lafaa'ifo weeye waa saddex duuboo maro ah oo macanaa inta laysduldhigo duubkii koobaad kii labaad kiiintaa la isdulhigo in dabeetana dee lagu soo rogo oo lagu xidhxidho oo mid waliba saddex hadduu mid waliba inay jidhka wada qarinayso waa sida akmalka ah sunnaha weeye waayo nebiga calayh isalaatu wasalaam kufina bialaaثi ahwaabi biidin suxuuliyati bay tihi caaisha saddex maro oo cadcad oo suxuul qaryada la idhaayee xeebta yamaneed ku taalo laga keenay ayaa lagu kafnay marka ilaahay baa rasuulka u dooray ilaahayna sidii akmalka ee dhamayska tirnayd buu rasuulkiisa u dooray marka saddexdu waa sunni inay kafantu caddaataana waa sunni mare madow haddii lagu kafno xataa ku filan thawbun yacumu waa tii hore lagu soo yidhi waaye waxaan jidhkiisa la wada qarinahayn haddii uu muxrim yahay isagoo xaj ama cumro ixraaman haddii uu dhinto lama qarinayo wejigiisa madaxiisa lama qarinayo wejigiisa rasuulku calayh isalaatu salaam ninkii hasha ka dhacay ee dhintay carafa isagoo taagan sida ibnu cabaas uu rasuulka ka wariyay walxadiid bukhaari wa muslim wuxuu yidhi iqsiluuhu bimaayin wasidrin wakafinuuhu fii thawbeyh walaa tuxanituuhu walaa tukhamiruu ra'sahu labadiisa maro kafan uga dhiga taas maxay daliil u tahay saddexdu inaanay waajib ahayn soo ma ila laba qura ku kafna buu hi nebigu wuxuu ihi rasuulku biyo iyo qasi la kuma idha xunuudka oo ah diibka ama uduga meydka la maryana ha marinina waayo weli wuu ixraaman yahi faina yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan maalinka qiyaama isagoo talbiyadaysanaya ixraama baa lasoo saaray walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha qarinina waa ninkaa laga hadlaya ninka markuu ixraamanya madaxiisa wax ku dhegan ma saari karo kuma qarin karo hadduu dhintana xukunkiisu waa sidaasun haddii nin qofkan dhintay dayn lagu leeyahy oo dadkii deynta kula idhahdaan anagu maro qurun baan ogolay lagu kafno labada maree kale deyntaydii baan u qaadana noo reeba xaq bay u leeyihin hadday dhacdo dee wadada ay saa dalbadaan ay saa sameeyaan warasadiisuse ma odhan karaan waar maro qura ku kafnoo labada kale dhaxal baanu ka dhigana noo reeba ma odhan karaan saddexda wixii ka badan unbay diidi karaan iyagu walilmaraati xaalo kafantu ay gabadha u sugantahayna kamiisun weeye marka kafanta u dhamayska tiran ee gabadh lagu kafnaa kamiisun waa dirac wa khimaarun iyo masar madaxa lagu qaryade wa isaarun iyo hoos gunti wa lifaafataan iyo laba duuboo dee maraayo dusha lagaga sii duubo oo gabadhu dee markay nooshahayba way ka marya badan tahay ninka sooma asturaadana way uga baahi badan tahay marka kafanteeduna saa ogeed bay uga badatay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi wasalama tasliima kaiira